waa maalin khamiisa taariikhna ay ku aadan tahay sagaal iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol soddon iyo saddex hijriyada walaalahayaga muslimiinta annagii idinkoodha hoos harsanayna raayada tawxiidka ku soo dhawaad warkiiyo beenta andulus oo fidsan madaxa ku hargaba soomaaliya ayaa shaaca ka qaada inuu diyaar u yahay in lagu xiro xabsiga guantanamo beeg haddii lagu helo eedanta kaytii magaalada midoobey ku aadan inuu xaday lacago fara badan faahfaahinta warkaasi waxaa ku ogaabisanaya walaalka jibriil nuur yuusuf
madaxa murtadiinta soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa sheegay xabsi inay diyaar u yihiin haddii lagu soo caddeeyo lacagaha ay ka luusdeen gaawa taageerta kooxda ridada ee soomaaliya uu diyaargarowga xabsiga wuxuu jawaab u ahaa warbixin ka soo baxday guddi dabagal ah oo hoostaga galada qaramada midoobey warbixintu waxay taabatay arrin xasaasi ah waxayna ka digtay cawaaqibxumada laga dhaxli doono shariifyada kaleha shariif murtad iyo shariif taabuut oo lagu daray ra-isul wasaaraha murtadka ah oo ay dheeryihiin laba nin oo xilka ra-isul wasaaraha kaga sii horeeyey inagaas ayaa sheegaysa warbixintu inay xadeen lacaga loo qoondiyey kubixinta mashaariicda maamulka ridada kulli waa la wada inkiray laakiin kooxda dabagalka waxay ku guudinaysaa cadeymo inay u hayso eedeysanayaasha gaalraayada ah We have documentation, we have uh, uh, records of financial transfers, um,
waxaan haynaa dukumentiyo iyo sidoo kale cadaymo kala duwan waxaan haynaa waraaqadihii laisweydaarsaday iyo rasiijyadii la jaray intaba arrintuna ma ahan mid qarsoomi karta
shariif sheekh axmed ayaa si adag u taabatay arrintu isaguna afka ayuu furtay shir uu ka hadlay shalay oo dad isugu yimid la sheegayo inay soo dhoweynayeen isu soo taagidiisa doorashooyinka la sheeg sheegaya ayuu jawaab kaga bixiyey burcadnimada lagu soo eedeeyey wuxuuna u cataabay sidai addoon sayidkiisa xisaab celin u gudbinaya balse qalad bay ku ahayd inuu public kaga hadlo sheekooyin hore u dhex maray isaga iyo madaxdiisii
yani broseska loo baahnay kulli waa waa saaran yihi maxaa nagula leeyahay annaga meeshaasaa cilad ka qabtiin hagaajiya hadda ka hor waxaan kala hadalnay kabasitiga wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha kaleo la xiriira noo dhisa markaas maxay idinkugu jawaabeen
waxaan lagu jawaabeen waxaa la samaynayaa join financial management board maxay idinkugu sheegeen inuu yahay ururka magacaan leh iyo shaqada uu qabanayo waxay dhahan waxaa waaye dhaqaalaha dekada ka soo baxa iyo midka garoonka ka soo baxa guddi caalamiga wadajiraha maamulaya ma sidaa bay madaxdiin waxaad u arkeen marka waxay dhahan sidaasaa wax ku hagaagi karaan maxaa annaga danoo noogu jira hay-adihii ma noo dhisaynaysiin lacagta billioniska oo soomaaliya lagu bixiyo halkaan ma soo maraysaa maya maya tiina lagu bilaaba tiina waxaanana waxaa wax saxa maa wax saxa sheega meelaha nagala haystay ka mid tah dhaqaalahaga hadduu ku maamulo nin lasoo dirsaday oo ku dhahayo ciidanka labaatana u baahanya markaa tira maya tobana u baahanya ku dhahayo ma loo dhiibi karaa
waayo dal dhan iyo malaayiin muslimiina masiirkooda ma lagu aamini karaa qowlaysta gaalo ah sida burundi iyo uganda etoobiya iyo kenya oo saaxiib dhow la ah shariif sheekh axmed isweydiintaas ayaa ka habooneyd murtad shariif inuu isweydiiye ka hor intaanu isweydiin dhaqaalaha dalka ma loo dhiibi karaya laakiin dhaqanka dabadliifyada ayaa ah intiiba ay taariikhdu jirtay marka wareegu iyagu ku yimaado oo ay danta ummadda iyo maslaxadda markaas kadib macimbidaan qadaafigii libiya ayaa jihaad ku dhawaaqay maalinkii kursigiisa dhinacyada laga qabtay si dadka looga horwareejiyo allaashimiga ciraaq ayaa ku cataabay maraykanka inuu dan wahayn ciraaqiyiinta duulaankana dana gaara uu ka lahaa haashim wuxuu hadalkaas sheegayaa waqti taangiyada shiicadu ay kulaalayaan gurigiisa loona haysto halkudhiga loogu yeero khiyaano qaran waa dhaqan dabaliifadu ay leeyihiin marka ay sii dhammaanayaan hadallada noocaasi aan ah inay ku hadaaqaan waa looga bartay shariif sheekh axmed wuxuu isu muuqday gaaladana ula muuqday nin dabarjebin karaya saaxwada jihaadiga ah oo sharciyaddana ka qaadi kara markii gegada diyaaradaha ee muqdisho laga soo dejiyey iyadoo gaaladu ay galbinayso sheeganayana dagaalka in la joojiyo oo dhinac laga raaco gaalada hadda uu ka caraadayo inkastoo meenshihiisa madaxtinimada kooxda ridada uu ka duwanaa hogaamiye kooxdihii kaga horreeyey xilkaas haddana siday u bixi jireen ayay u muuqataa inuu kusii baxayo kursiga gaalnimo ee aqalka villa soomaaliya qof kasii kacday oo mahadcelinaya lama arag mid cusub oo ku fadhiisanaya oo murtadiinta isku raacayna lama arag laakiin shariif eedan loo haysto haddii lagu helo wuxuu madaxdiisa ka dalbaday ciqaabta ay la noqon lahayd in la mariyo xabsi ayuu dalbaday madaha wadaadka ridoobay weli waxaa ku qafilin cabsidii uu ka qabi jiray xabsiyada galada waagii uu muslimka ahaa cidda waxaa laku maqnaadaan guwantanaa maala geeyo ixsaan ayaa loo sameyn laakiin meel cidlaayaa noogala imaan boqol doollar haddii nagula helo xilkana waa ka tegaynaa guwantanamana waa isu diyaarinaynaa balse dad kale baa yidhi shariifow guantanamo muslimiinta sharafta leh ee diintooda loo haysto ayaa lagu xiraa laakiin adiga sida charles taylorkii liberia iyo radovan karadijkii serbiya waa xabsigaa buu noqon doonaa maxkamadda haig hoyga dabadliifyada gaalada ee howlgabka noqda jasaaka allahu khayr al akh jibriil nuur yuusuf